kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada ee raadiyo beerula barnaamijka waxaa idila socodsiinaysa anigoo ah hawluulaadan xuseen dhanka farsamada waa maxamed yuusuf cabdulaahi toddobaadkan barnaamijka waxbarashada ee raadiyo beerula waxaan ku eegi doonaa iskuulka tusmo oo ah iskuul hoose dhexe islamarkaana ku yaala xaafadda buuntaweyne ee magaalada beledweyn maamulaha iskuulka tusmo ustaad cabdiwahaab yuusuf axmed ayaa raadiyo beerulo uga waramay goortii la aas-aasay iskuulkii tirada ardayda dhigato xawluul aada umahadsan tahay su-aal muhiim ayaa weydiisay kheyr allah ku siiyo wax yar haddaan ka hadlo taariikhda iskuulka tusmo primary school iskuulka tusmo primary school waxaa la aas-aasay bishii sideedaad kowdeedii labada kun toban iyo lixdii alxamdulilah rabbilcaalamiin iskuulka tusm primary school waxaa ka aflaxay arday aada iyo aada maaragtay u fara badan ilaa boqol iyo labaatan arday gaarayso marka alxamdulilah iskuulka waa iskuul aada iyo aada u wanaagsan oo xagga tacliintiisa tayadiisa aada u fiican tahay ustaadii ahmiyadda aad u aasaasteen maxaa ka mid a iskuulkan ustaad maasha allah waa su-aal wanaagsan iskuulkan hadafka loo aas-aasay waxay ahayd in ma aragtay ardada degan deegaankan khaasatan xaafadda buundweyn in ay maaragtay helaan waxbarasho waafi ah maaragtay maadaama yacni xilli badan ama waqti badan yacni iskuulaadka magaalada beledweyne ay jaanis u yeesheen inay maaragtay ardada wax ay baraan sidaas darteed iskuulkan aasaaskiisa waxaa sabab u ahaa cuqaasha ama dadka waxgaradka oo xaafadda degan runtii waqti kadib waxay maaragtay nasiib u yeesheen maaragtay inay maaragtay iskuulkan ay halkan ka aas-aasaan maadaama xaafaddan ay baahi weyn u qabtay iskuulka runtii waalidiintu waxay noo soo celiyeen jawaab aada iyo aada u wanaagsan ay noo soo celiyeen iskuulka waxqabadkiisa iyo maaragtay iyo dadaalku ku tillaabsaday aaday u ammaaneen ma garat tirada guud ee iskuulka dhigatay imise ayay gaarayaan runtii iskuulka tirada ardada dhigato al'aankan xilligan la joogo waa laba boqol iyo labaatan arday iyo in ka badan waa maadaama yacni maalma maalin kasii dambeysa iskuulka ardada ay soo tarmaan laakiin hadda tirada rasmiga beeska waxa waa laba boqol iyo labaatan oo iskugu jira wiilal iyo gabdhaba inta uu aas-aasan yahay iskuulka tusm imise dufcadood ayaa ka qalin jibise runtii waa su-aal aada muhiim u ah iskuulka tusm primary school waxaa ka qalin jibiyey dafcaddii shanaad ayaa ka qalin jibisay maadaama yani dafcaddii hore yani ugu bixi jirtay fasalka fasalka toddobaad laakiin hadda waxaan kusoo darnay fasalka sideedaad ardada sanadkan waxaa noo gashay ardadii yani imtixaanaadka oo wasaaradda hirshabeel waxaa noo galay waxaa noo gashay labaatan arday aa noo gashay marka runtii waxay noo tahay faa'iido weyn ayay noo tahay waxayna soo hoyiyeen ardadaas guul aad iyo aad u wanaagsan ay soo hoyiyeen waxayna kusoo baxeen yani doorkii maaragtay laga filay iskuulka tusman wuxuu ka galay yani iskuulaadka hirshabeelle ku yaala kaalinta sagaalaad ayuu ka galay sidaas darteed waxaa naloo soo celiyay yani ammaan iyo maaragtay iyo niyad dhis wanaagsan ayaa naloo soo celiyay maadooyinka guud ee iskuulka lagu barto maxaa ka mid ah runtii iskuulka waxaa laga bixiyaa maadooyin aada u fara badan sida manhajka caadiga maaragtay iskuulaadka laga dhigo ayaan dhignaa ilaa sideed maad ayaan bixinaa waxaa yani kastaroo dheeraada ugu darnaa waxa waa farqurxinta ayaan ugu darnaa ardada maadaama yani farqurxinta ay tahay mid aada u wanaagsan sababta macalinka hadduu yani ardayga hadduu wax wixiisa yani haddii waafi ahayn ay bayaan ahayn yani aada ayuu caajisaya markuu saxayo sidoo kale imtixaanaadkan caqabad ayaa lagala kulmi karaa laakiin hadda annaga waxaan yani ardada u siinaa yani maadooyinkaas friiga oo maadooyin kale yani manhajka ka dheer waxaan siinaa farqurxin carabi iyo artis ku baxa daladaha waxbarashada ee dalka ka jira daladee ayuu hoos tagaa iskuulka tusmo haddii aan kaaga warmo iskuulka tusmo alaankan xilligan la joogo yani dalad oo hoos oo toos u hoos taga ma jiro laakiin yacni si toos ayuu maaragtay xiriir wuxuu leeyahay madaarista kale iskuulaadka kale magaalada beledweyne ku yaal ardada markay yacni ay qaataan sanad dugsiyoodkooda ayay toos waxay u aadaan iskuulaadka kale magaalada ku yaala sida iskuulka beledweyne ayaan maaragtay aad iyo aad ardada boqolkiiba sagaashan ayay toos u tagaan iskuulka beledweyne aflax way tagaan iskuulka madarista aflax way tagaan sidoo kale iskuulka hiiraan way tagaan aadaan ugu mahad celinaya macalimiinta maamulayaasha iskuulkaas toos yacni dalad uma hoos taga laakiin waxa waa gruub isku tagay macalimiin iyo maaragtay iyo iyo waxgarad ayaa maaragtay iskuulka ayaa sabab ee maaragtay inuu intuu yacni intaan soo gaaro natiijada inuu soo gaaro insha allah imise macalin ayaa wax ka dhigtay iskuulka iskuulka tusm primary school waa iskuul aad iyo aad maaragtay u baaxad weyn waxaa dhigto macalimiin aad u fara badan aad iyo aad u fara badan sideed galaas ayuu iskuulka kooban yahay xiise gashan xiise kastana waxaa gasho macalimiinta yani loogu talagalay macalimiinta cadadkooda ama tiradooda waxa waa sideed ar sideed macalin waa macalimiinta wax ka dhigay iskuulka qaab nooceed usoo kala xuladseen ayaga laftirkooda ti macalinka iskuulkan loo soo xulanaa yani meelo badan ayaa laga fiiriyaa macalinka digrigiisa shaadiisa ayaan kuwa marka hore fiirinaa iyo takasuskiisa ayaa fiirinaa macalinka haddii yani uu takasus lahayn si kale ayaa maaragtay imtixaanaadka looga qaadaa laakiin hadda dhammaan macalimiinta iskuulka dhigto waa macalimiin ool dhammaantood ah bajular ah marka macalimiinta tayadooda iyo maaragtay tacliintooda aad ayay u sarreysaa iyo akhlaaqdooda aad iyo aad maaragtay u sarreysaa sida aan ka warqabno ustaadii waxaa jiro arday agoon iyo danyar aan awoodin lacagtii ay wax ku baran lahaayeen qaab noocaad usoo dhaweysaan ardaydaas runtii dadka bulshada gobolka hiiraan ku nool isku isku yacni isku darajo ma ahan dadka yacni way kala yacni way kala xoogaa way kala liitaan runtii iskuulkan waxaa dhigato ama waxaa dhigta iskuulka yani arday aad u fara badan oo cadadkooda hadda yani aan sheegi karin maadaama yani si sadaq ahaan aan maaragta usoo dhaweyn ardadaas arday ogoon way dhigtaan arday oo yani oo soo qaxay way dhigtaan arday oo maaragtay oo ayagana sidoo kale oo danyar way dhigtaan marka dhammaantood waalidiinta markay noo keenaan ama markay noo keeneen waxaan sameynay yani warbixintooda ayaan dhegeysanay si wanaagsan oo yani niyo wanaagsan ayaa maarata usoo dhaweynay oo naxariis ku dheehan tahay aad iyo aad maarata ayagana maaragtay ay maaragtay noogu duceeyeen imise ayay gaarayaan ardayda agoonta iyo danyarta aad siiseen fursadaha waxbarasho ee bilaashka ah ardada agoonta iskuulka dhigato cadadkooda hadda waxaa la dhihi karaa ilaa toban ilaa taqriiban toban iyo shan intaas ay u dhexeeyaan marka inta badan laakiin waxa u badan ardada danyarta maaragtay iskuulka ayaa free ugu dhignaa danyartan waxa waa cadadkooda ilaa dhowr iyo lixdan ay gaaraan dadka danyarta ayaa maaragtay saameyn weyn kule iskuulka ma jiraan waalidiin idin imaaday islamarkaana idin sheegay inaysan awoodin lacagta ay wax ku baran lahaayeen caruurtooda qaab nooceedis usoo dhaweysan waalidiintaas aad iyo aad way jiraan waalidiin maaragtay oo problemkaas sheeganaya sababtoo inta badan waxa waa ardada inta badan oo iskuulka wax ka barato waxa yani gacanta ku haya waa waalidiinta khaasatan hooyooyinka ayaa iskuulka ardada noogu keeno runtii aad iyo aad aad iyo aad maaragtay aan ugu mahad celinaya maamooyinka maaragtay sida wanaagsan ee ardada u kontroolan runtii markay noo yimaadaanne duruufaha ka jiro yacni magaalada ay noo sheegaan ama maaragtay duruufo kaloo qaasa ay si gooni maaragtay qaasatan maamulaha yacni ugu yimaadaan waxaan sameynaa annaga maaragtay waan u fududeynaa maadaama yani annaga ammaanana loo soo dhiibay oo ammaanadaas ay tahay waxay macalimiinteena soo bareen khayr allah siiyo annagana maaragtay waa usii gudbinaa marka waalidka asigoo faraxsan ayaa maaragtay ardaygaas aan ka guddoonnaa ardayda laftirkooda ma jiraan kuwo ku dhiiraday in ay sheegtaan duruufaha waxbarasho ay haystaan arday way jiraan oo yacni si toosa daaragta u yimiday iskuulka intayna maaragtay iskuulka ay la falgalin ama maarata intayna isdiiwaangelin iskuulka ka hor arday noo yimid ayaa jiro oo maarata tusaale ahaan khaasatan yacni baadiyaha meelahaas ka yimiday yacni axwaashooda iyo maarata duruufooda ayay noo sheegteen kadib waa u tixgelinay si wanaagsan ayaa maaragtay iskuulka ay ugu soo biireen annagana maaragtay ardadaasna waxaa laga yaaba mustaqbalka berri maaragtay iskuulka in wax u tari doonaan insha allahu tacaala ugu dambeyntii ustaadii ardayda ku dhagaysanaysa ee jecel waxbarashada ee ku nool guud ahaan magaalada beledweyne maxaad ugu baaqaysaa ka macalin ahaan iyo ka maamulo ahaan waa su-aal aad iyo aad wanaagsan runtii ardada gobolka hiiraan ku nool ardadii hore ama maaragtay macalimiintii annaga waxna soo barta waxa lagu yaqiinay dadaal iyo iyo maaragta tayo fiicana lagu yaqiinay hadda laakiin wadciga maarata hadda saamixeen sababto waxa waa adduunkii yani teknolojiyadii wax badana kusoo biiray ardadii waxaa micnaha ka dheeha kartaa inay maarata ardadii dadaalkoodii iyo sidii yani wax usoo saari jireen iyo maskaxdooda siday u dhalaali jireen sidii inayn hadda xilligan ahayn yacni duruufaha badana ayaa iska jiro xagga yacni xagga yacni qarash ahaan duruufaha iska jiro waalidkii waxaa laga yaabaa ardayga inuu kontrol ku sameynin maalinku yani iskuulka oo ardayga uu kusoo hagaajiyey oo iskuulka keeno laga diiwaangeli maalinkaas bes inay ugu dambaysaa laga yaabaa sababta waxa waaye ardada yani tusaale ahaan ardayga markuu yani uu maanta duruusta uu qaato waxaa loo baahan yahay inuu dib revision ugu sameeyo u muraajaceeyo guriga markuu tago uu yani akrin badan uu ku sameeyo jadwal uu u sameysto sababta waagii hore yani saasaa lagu yaqiin waxbarashadii wanaagsaneed laakiin hadda waxaa waxaa yani qiyaasaysaa markuu iridda kasii baxo ama guriga markuu tago yani inuu yani uu yani teleefon waxaas uu ku mashquulaa waxbarashadan runtii aad iyo aad maaragtay ay maaragtay taas barbaleyn weyn ugu noqotay macallimiintii juhdi badan ay ayaga sameeyaan waa la tacaalnaa oo ardada hadda qaasatan oo iskuulka dhigato waxa waa waxaan sameynaa jekinaan ku sameynaa iskuulka markay soo galaan teleefanada waan ka baarnaa runtii ardada guuda waxbarashada yacni oo ka wada gobolka hiiraane insha allah waxaan uu baaqayaa inay maaragtay ay iska ilaaliyaan yacni waktiga ka dhuma waktiga wax waa kuma sugayo waktiga inaan laga faa'iidaysta ayaa fiican jiilkan runtii waxaa ugu baqaya yani inay noqdaan jiil yani oo yani waxbarashadooda caadi ahna inay noqdaan ayaan micnaha ka baqaya sababta waxa waa waxbarashadooda markaa fiirsid dadaalkooda aad u hooseeya xagga yani waxaan sidoo kale u mahad celinaya aan hilmaamay macallimiinta dugsi qur-aanka yani degmada beledweyne runtii ardadan hadda maanta iskuulka nala joogto waxa sabab u ahay waa macallimiintaas waxaan ugu baaqayaa dadka waxgaradka ama dadka yani ilaahay cilmiga iyo aqoonta iyo iyo maaragtay sharafta siiyey inay macallimiinta dugsi qur-aanka ay aad maaragtay ugu dadaalaan sababta waxa waa jahliga waxa kasoo bixiyey oo ardayga mastawaankan waxa waa macallimiintaas ayaa sabab u ahayd sababtaas sidaas darteed anaga waxaa kasii bilownay yani meeshay maraya anagana kasii bilownay laakiin waxaa maaragtay juhdiga koowaad waxaa lahay waalidiinta iyo macallimiinta dugsi qur-aanka insha allahu tacaala fiiro gooniha loo yeesho macallimiinta dugsi qur-aanka wixii ka dambeeyana maarata waxbarashada kalena ama heer jaamacad ama heer dugsi sare ama heer dugsi hoose sidoo kale ardada in maaragtay la kontaroola ugu baaqaya waalidiinta iyo intii maaragtay wax garanaysa insha allahu tacaala waalidiinta ayaga laftirkooda guryaha ku haysta carruurta si aanan geynin goobaha waxbarashada maxaad ugu baaqaysaa ka maamulo ahaan runtii waxaan ugu baaqaya waalidiinta sharafta leh in maaragtay meelaha goobaha waxbarashada inay ardada ay geeyaan ardayga waxa waa intuu yar yahay ayaa maaragtay maskaxdiisa yani lagu shubi karaa wax يعني waxbarashada iyo wax kastoo yani akhlaaqiyad maaragtay waxbarasho iyo wixii lamida ayaa lagu shubi karaa ardayga mar yani hadduu yani arday oo noqdo oo qaangaara shan iyo toban sano oo gaaro oo guri yani ku gaaro yani bulshada lama falgeli kariyo sababta waxa waa bulshada waxa waa waxa laga soo galo waxa waa yani waxbarashada hoose dugsiga hoose laga soo galo dugsi quraanka laga soo galo dugsiga hoose dugsiga dhex wax kaasa marka ardaygii oo toban shan sano oo jooga marka yani iskuulka la keeno waxaa laga yaabaa in yani uu la jaan qaadi waayo waxbarashada iskuulka laakiin يعني سيدي هذا معلمي قدام بي يعني والدينتي سمي جرين واحد لو يقيني خير الله سيو إلي ما عرفتي أرضي يعني 8 سنة وحي كوسي 8 سنة 6 سنة أنتوا اللي حس يعني سكولات يكو كان جرين اهتمام وين هسيان دكس قرآن أرضي هذه يعني يعني قرآن كون وقونين وحوا عقبة وين هو أنا عقبتها أرجع واحد كميدا أرضي أو دكسي يعني سودي ده يا ما عرفت سكول كنا والله كاني والدك مركب فرينتا وجود بيني وحياة ما عرفت والدك إنه يعني أرضي أصلا نقده sababta waxa waa qur-aanka waa beeska waxa waa qur-aanka hadduu ardaygu ku fiican yahay wax inta kale waa la fahansii karaa inta kaloo baaqay dugsiga qur-aanka ardayga in kow laga soo dhiso muhiim waa dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka waxbarashada ee raadiyo beerul haatana waxaad ku soo dhawaataan heeska dhextaalka iskaaga ku biirso waxbarashoonaada la qaybso waxbarashooiskaaga ku biirso waxbarashoonaada la qaybso waxbarasho intaasi aan kaga gudubnay heeskaasi oo uu ku luuqeynayay siid khaliifa qaar ka mid a macalimiinta iskuulka tusma ayaa raadiyo beerulo uga waramay qaabka ay ardayda wax u baraan ugu horeyn magacayga haddaa ku bilaabo oo ustaad cabdishakuur cumar cali in kana tirsan macalimiinta iskuulka tusma primary school in maasha allah meeshaan waxaan ku haynaa arday aada u badan maasha allah waxaa waaye oo capacitigooda aada u sarreeyo waxaan ka dhigaa aniga ma- laba maado labadaas maado oo kale ah maadada xisaabta iyo maadada soomaaliga in maadada xisaabta markii la horto ardayda fahansiiskooda waa way kala herduwan yihiin heerkooda waxaa waaye dad waxaa jiro maasha allah eh oo markaa hal example aad ka siisid oo kale si fiican u fahmaa ardayna waxaa jirta ilaa exampleka labaad exampleka saddexaad exampleka afraad ilaa laga gaaraa fahmaa marka maasha allah waxaa waaye aqoontooda way kala duwan yihiin laakiinse dhanka fahamkooda maasha allah waxaa waaye waa waa intii karaankeena waa ku dadaalnaa soo saar- wax soo saarkoodana waxaa waaye waa waa- wax qayb weyn aan ka qaadanaa haddaan kale usoo haro maadada oo soomaaliga oo kale haddaan usoo haro maadada soomaaliga waa maadada horta ugu muhiimsan ee ardada qaataan waa ardayda asaasiyaadka fasalka koowaad iyo fasalka labaad waa in soomaaliga laga soo dhisaa soo ardaygii markuu meel arko wax ku arko oo hingaadi karo akhri karo marka aniga marka macalin ahaan kacabshakuur ahaan labadaas maada iskuulka tusma primary school ka qayb qaataa marka aniga ardada isfahankeenana waxaa waaye waa maasha allah waaye oo dhanka ha noqoto in maadooyinka dhanka tacaamulka ha noqoto maasha allah iskuulkani waxaa waaye wax soo saarkiisa aada u wanaagsan yahay si uu magaalada loogu dareemo In midda ugu dambeyso ardada waxa u baaqi lahay dhammaan ardada magaalada beledweyne in khaasatan ardada reer bundaweyn waxaan ugu baaqayaa in ay mar walbaba soo gaaraan ardada mar walbaba in xeed in lagu soo booqdaan iskuulka tusma primary school si ay ugu qayb qaataan in juhdiga iyo dadaalka meesha ka socdo ay u arkaan ay ugu qayb qaataan marka waa waa kula talinaya midda kale oo ku bogaadinaya waxaa waaye ardayda guud oo dhammaan magaalada beledweyne waxa ugu bog- waxa ku bogaadinaya inay waxbarashada ku dadaalaan waxbarashada sideeda waa lafdhabarta nolosha inay ku dadaalaan tacliinta ku dadaalaan waxbarashadooda ay ka dhabeeyaan ay noqdaan dad mustaqbal leh ifafaalo fiican leh dad waalidiintooda ku dadaalo noqdaan aan ugu rajaynaa insha beerlona waa maasantiin waa waa idin salaamaa shaqada wanaagsan aada u haysiin in bulshada soomaaliyeed khaasatan magaalada beledweyne shaqada soomaaliyed u haysiin oo idaacadaha kale idaacadda ugu muhiimsan oo dhanka haddii waxbarashada la dhaho oo ku dhex jirto mar walbaba u heelan soo gudbinteeda aad tihiin waa waa idinkaga mahadcelinaa insha allah boqolkiiba boqol waan idinku ri- waan idinku dhiirigelinaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maasha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awal magacaygu waa ustaad cabdisaaq xuseen macalin yaasiin ahne waxaan ahay maamul ku-xigeenka suula tusmo Een, waxaa weeyaan marka hore ilaah subxaana wa tacaala mahad iska leh sidoo kale waxaan rabaa inuu mahad celiyo een, bahda beer lulo oo run ahaantii shaqada ay ummadda u hayaan iyo wacyigelinta ay hayaan aan rabaa inaan ugu mahad celiyo intaas ka bacdi een, haddaan ka warbixiyo iskuulka cusbun ahaantii waxaa waaye waxbarashadiisa aada u sareysaa Ee, run ahaantiina waxaan isku daynaa dadka inaan soo dhaweyno gacmo furan ku soo dhaweyno waxbarasho teel aan ku soo dhaweyno qalbi furan ku soo dhaweyno intaba waa isku daynaa inaan qancino waalidka iyo ardada dhammaan waxbarasho ahaan iyo aqoon ahaan aan ku qancino waa waxaan u taaganahay bulshada inaan wax barno Een, sidaa intaa ka bacdi waxaan kaloo ka mid ahay macalimiinta wax ka dhigto iskuulka Een, waxaan bixiyaa een, labo maado ayaan bixiyaa labada maado bixiya waxay tahay maadada la yidhaha carabiga iyo maadada la yidhaahdo tarbiyada aan bixiya labadaas maadaan bixiya Eh, yacni laba maado waxa waa runaantii asaasiya oo iskuulka asaas u eh yacni loo baahan yahay noloshaana way ka mid tahay diiniyan qofka diinta islaamka inuu barto waxna uu ka ogaaday ka mid tahay Een, sidoo kale maadada la yidhaha tarbiyada oo kale waxa waayen waa maado ka hadlayso yani barbaarintii iyo dhaqankii iyo islaamkii iyo baridii iyo dhan kasta ay tahay asaasiyad hadday tahay iyo weliba meelo sare laga yaaba inay ka hadlaysa haddii ay gaaraan dugsiga dhexe oo kale ay gaaraan ordadu runaantii iskuulka waxbarashadiisa aad u fiican tahay ardadiisana aad u wanaagsan tahay aqoontiisana aad iyo tay u leedahay waxa weeyaan waxa waaye dad badanaa ka aflaxay arda badanaa ka aflaxday yani ilaahi subxaana wa tacaala waxaan rajaynaynaa kuwii ku anfacan ilahi ku anfici doono kuwa soo socdo jiilka soo socdana waxaan rajaynaa insha allahu in ilaahi subxaana wa tacaala tacliinkooda ku anfici doono sidai macalimiintii uga hore ay u sheegaan haddana waxaan u baaqayaa dhammaan ardada gobolka khaasatan ardada buunduweyn inay ku dadaalaan waxbarashada insha allah hadduu ilaah yidhaahdo iyo juhdi badan ay bixiyaan aqoontu sidii waxa weeyaan qofka ayadaa hormariso waxaa la qofku inuu horumar hadduu rabo waa inuu qofku wax bartaa waay qofka waxa waay inay waxa wax hoos dhigo waa jahliga waxa qof kor u qaadana waa tacliintiisa barashadiisa waxaa la yidhahda alcilmu nuurun waljahlu dulaam cilmigu waa nuur waa iftiin jahluna waa mugdi sidaa darteed marka waxaan ku buurinayaa dhammaan ardada gobolka khaasatan ardada bunduweyn khaasatan ardada tusmo inay waxbarashada ku dadaalaan juhdi badan ay bixiyaan waxaan rajayn doonaa insha allah haddii dadaalkaa muujiyaan inay noqon doonto mid anfacdo insha allah hadduu ilaah yidhaahdo qaar ka mid a ardayda wax ka baratay iskuulka tusma ayaa raadiyo beerulo uga warramay qaabka wax loo baro magacaygu astar maxamuud maxam- maxamed waxaan dhigtaa iskoolka tusma primary waxaan dhi- waxaan ahay fasalka lixaad waxaan qaataa sideed maado waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo waalidiinteyda magacayga waa xasan bareen nuur oo dhigto iskoolka tusmo ahna galaaska sideedaadka maadooyinka aan ku qaadana galaaska sideedaadka waa sideed maato oo u kala baxo carabi iyo tarabiyo iyo soomaaliya xisaab iyo english iyo technology iyo juqraafi ama cilmi bulshada iskoolkan ilaa iyo koowaad soo dhiga jiray waa iskool aad iyo aad oo aqoontiisu aad u sareyso waxaan intaan ila soo dhameysiiyey ama galaaskan soo gaarsiiyey dadaalka macalimiinta iyo maamulooyinka iskuulka staa cabdi yuusuf iyo waalidiintiita oo ila soo dhabar adeegantaasoo dhan intaani in ka badan waxaan rajeynaya insha allahu inay garbiga istaagnaan doonaan asalaamu calaykum anigu way magacii maxamed cabdisan maxamed cali dhigan dhigta iskuulka tusmo ee fasalka afaraad Een, waadooyinka dhigto waa sid- sideed maado waxayna keliyihiin tarbiya iyo xisaab iyo carabi iyo ingiliish iyo soomaali iyo cilmi bulsho waxaa u mahadinayaa maamulaha iskuulka tusmo oo magaciisa ustaad cabdiwahaab ustaad cabdiwahaab yuusuf axmed macalin- waalidiinteeda iyo macalimiinta awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa suleeqa ibraahim waxaan ka mid ahay ardada dhigata iskuulka tusma primary school waxaan ahay galaas- galaaska sideedaad waxaana qaataa maadooyin kala duwan sida carabi ingiliish soomaali juqraafi xisaab waxaan halkan ugu mahad celinayaa maamulka iskuulka tusma ustaad cabdiwa- ustaad cabdiwahaab yuusuf axmed sidoo kale waxaan ugu mahad celinayaa halkan waalidiinteeda oo dadaal badan igu bixiyeen saan wax u barto guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaa kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada ee raadiyo beerula barnaamijka waxaa idila socodsiinaysa anigoo ah hawluule aadan xuseen farsamada maxamed yuusuf cabdulaahi intaa barnaamijkan barnaamijkiisa xiga dib uu kulmayna waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo